waxay ahayd munaasabad wadatashi ah oo dhex martay beesha kulmis oo ka tirsan beesha baadicadde islamarkaana ay barbar socotay dowlad diini ah oo muddo toddobaad ah ay qaateen odayaasha iyo waxgaradka beesha kulmis ee ka mid ah beesha baadicadde waxaana madasha ay ka dhacaysay munaasabadan ka soo qaybgalay oo lagu casuumay waxgarad nabadoonno iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyadoona madasha ay ka dhacaysay munaasabadan gabagabada u aheed kulanka wadatashiga ah iyo dowladda diiniga ah ay qaateen beesha kulmis oo ka tirsan beesha baadicadde ay ka jeediyeen hadallo kala duwan qaar ka mid ah martidii ka soo qaybgashay ugu horreyn waxaa munaasabada laga aqriyay bayaan ay si wada jir ah u soo saareen beesha kulmis bayaankaas oo ay ku xusnaayeen qodobo taabanaya dhinacyo kala duwan waxaana madasha bayaanka ka aqriyay mid ka mid ah waxgaradka beesha kulmis bismillaahi raxmaani raxiim bayaan ka soo baxay beesha kulmis oo ka mid ah beelweynta baadacadda qodobada bayaanka waa sida tan kow beesha kulmis waxay si buuxda u qaadatay qudhaqanka shareecada islaamka ee xaniifka ah labo beesha kulmis ee beelweynta baadacadda ka mid ah waxay naf iyo maalba ku karab taagan tahay mujaahidiinta bariga afrika saddex beesha kulmis waxay beri ka tahay kufaarta murtadiinta iyo cid walba oo la shaqayso afar beesha kulmis waxay baaq toobadkeen ujeedinaysaa dadka ayaga ku abtirsada ee safka murtadiinta ku jira inay allah subxaanahu watacaala
sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadan wadatashiga ah iyo dowladda diiniga ah ay ku qaateen beesha kulmis nabadoonka guud ee beesha baadicadde macalin yuusuf macalin cabdi muuse isagoona dardaaran muhiim ah u jeediyey beesha kulmis ee ka tirsan beesha baadicadde waxaan idiin dardaarmaa midnimada inaad ku dadaashaan xamlada cadowga oo soo qaaday oo dadka iyo diinta iyo dalkaba in lagu burburiyo looga talagalay iyo bayaankan insha allahu tacaala inaad dhaqan gelisaan xamladaasi waa xamlo ummadda in lagu kala geeyo diinkooda iyo dadnimadooda lagu kala geeyo looga talagalay asaaliibta cadowga uu adeegsanaya iyo afkaarta yacni qaswi saliibiga uu adeegsanaya ayay ka mid tahay dadka toobadkeenayaasha ah oo aad u yeerteen aad ugu baaqdeen inay toobad keenaan fa in tawallaytum fa innamaa calaa rasuulina albalaaq dushiina waxaa ahaaday inaad wax ugu yeertaan ood wax gaarsiisaan ducaad ayaa tihiin gabagabadii waxaa kulankan soo xiray waaliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan wuxuuna waaliga kula dardaarmay beesha kulmis inay ka dhabeeyaan bayaanka ay sida wadajirka ah u soo saareen islamarkaana ay sheegeen inay qaateen ku dhaqanka shareecada islaamka isagoona tusaaleeyey in halganka ka socda soomaaliya uu ku fadhiyo qodobkaas ee ah ku dhaqanka shareecada islaamka kulanka isugu jiray wadatashi iyo dowro labadaba isugu jiray allihii noo suurogeliyey isugu keenna keenay sidaa quruxda badana noogu soo khatimay baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala bacda xamdillahi tabaaraka watacaala ikhyaarta mushaarikiinta ah keliya waxaana saaran waa in aan ka rumayno oo aan dhaqan gelinno wixii aan qorannay oon ku ballannay waxaa idiin qoran qodobka koowaad ee hergelinta ama ka dhabdhigidda ku dhaqanka shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka keliya maanta waxaa la isku haysto oo gaala usoo duushay kuwooda cad iyo kuwooda madowba waa in la waayo cid ku dhaqanta kitaabka ilaahay waxa aad qorateen marka waa qodob dhiig ka daadanaya waa qodob ay gaalada diiday waa qodob aysan murtidiinta aqbalaynin waxaa sharaf idiin ah haddaad tihin reer kulmis in aad hergelisaan oo aad dhab ka dhigtaan ku dhaqanka shareecada ilaahay oo guryihiinna ay ka muuqato oo bilaaddiinna ay ka muuqato oo dhan kastoo ay tahay dhaqanka iyo dhaqangelinta shareecada alla aad noqotaan dad dhabeeya kulankan ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa kulamo kala duwan oo wilaayada islaamiga ee hiiraan ay la qaadatay qabaa'ilada kala duwan ee ku dhaqan wilaayada hiiraan kulamadaas oo looga arrinsanayay sida beelaha dega wilaayada ay qayb kaga noqon lahaayeen halganka lagula jiro shisheeyaha iyo dowladda federaalka ee ka socda soomaaliya